ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano edeb lahaano casharkeenna ka adkaano aqbalno macallimiinta waalidkana adeeno edeb lahaanu casharkeenna ka adkaano aqbalno macallimiinta waalidkana adeeno allow macallinkeenna kaar inkashaba u hiiliyo kaalguna abinaaya ardayaay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee ardayaay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee irmaan weeye ninkilihii abidba maalo e aqbal macallimiinta oo waalidkana addee irma weeye ninkilihii abidba maalo e aqbal macallimiinta oo waalidkana addee allow macallinkeenna kaal inkaashaba u hiiliyo alguna ababinaaya
بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan macalimiinta iyo ardayda waxaan idinku salaamahayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaanka bacdigeed maanta oo ay taariikhdu tahay saddex iyo labaatankii bishii laba kun labaatan iyo saddex waxaynu u diyaarsannahay inaynu qabanno tartan aqooneedkii kadis tankaasi oo aan ugu golleynahay sare uqaadidda aqoonta ardayda dugsiga jaalasiyaad sidaa daraaddeed maanta waxaa tartami doona fasallada shanaad iyo lixaad ayagoo ku tartami doona wixii ay soo ba marka ugu horayso allaya nasiib ayaan samaysanaynaa waxaan bedelnay kelmaddii ahayd bakti nasiib bakti waa naqaanaa soomaaha soo maahan marka bakti nasiib waxaan dhihi doonnaa allaya nasiib soo maahan ninba nasiibkiis marka labada fasal ayaan wici doonnaa fasalkii bilaabi lahaa ayaan maxay aheeday ayaan arkaynaa insha allah shanaad ayaa bilaabi doona waxaa bilaabaya fasalka shanaad maadada waa diini ama tarbiyo su'aasha waxay u dhacaysaa sida tan maa maa xukmu salaatuljanaaza maa xukmu salaatuljanaaza
bismi illah awlan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anagoo magacuu yahay faysal uur xasan oo ka socda fasalka shanaha su-aasha daas ku dayo waa faradulkifaayo jawaabta uu ka bixiyey ardayga ka socda fasalka shanaad waa jawaab sax ah waxa aan ku xijinaynaa waxaan ku dhex jirnaa weli fasalka maadadii diiniga ama tarbiyada waxaa haddana su'aasha iskale fasalka lixaad su'aashana waxay u dhacee sida tan halil qasr waajib am manduub halil qasr waajib am manduub anigoo amaga egaamin yahay abdirsaaq su-aasha jawaabteeda daas ku yahay waa manduub jawaabta uu ka bixiyey ardayga ka socda fasalka lixaad waa jawaab sax ah waxaan ku jirnaa isla maadada ciimulmunaafiqiin munaafiqiin man huwa zaciimu munaafiqiin
aniga ka socda fasalka shanaad magacaygana waxaa waaya daawuud ibraahim cabdi su-aashaas jawaabteeda aan isku dayo cabdulaahi bin ubaya bin ardayga ka socda fasalka shanaad jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah su-aasha xigta waxaa iskale fasalka lixaad waa su-aashii u dambaysay ee maadada tarbiyada waxayna u dhexaysaa sida tan kam muddatu xalaafati cumar radia allaahu canhu kam muddatu xalaafatu cumar radia allaahu canhu waan kusoo celiyey taas dho kansaliya waayahay cafwan cafwan kam muddatu khilaafati cumar radia allaahu canhu ayay ahay kam muddatu khilaafatu cumar radia allaahu canhu anigoo magacay isaaq xasan ibraahim oo kusoo tartamaasha fasalka lixaad su-aasha jawaabtaada isku dayo waa cashar sanawaad wa sittad ashhurin jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah cashara sanawaad wa sita- wa sittata ushhuur uu dhahay laakiin cashara sanawaad wa nisf waa toban sano iyo bar waa isku mid marka lix bilood waa toban sano iyo lix bilood ayuu ayay jirtay khilaafadii cumar radiallaahu sayidina cumar radiallaahu canhu waxay jirtay toban sano iyo lix bilood haddaa dhahday toban sano iyo barna waa isla meeshii jawaabta uu bixiyeyna waa jawaab sax ah halkaas waxaan uga baxnay maadada tarbiyada ayaan uga baxnay waxaynu gelaynaa maadada hee qiyaasa qiyaasa maya maadada soomaaliga ayaan gelaynaa waxaanu ku bilaabaynaa fasalka shanaad ayaan ku bilaabaynaa waa maadada soomaaliga dhegaysi wacan waxaa jira waxaa jira erayo isku dhigma isku dhigmo ah ha yeeshee kala dhihid ah haddaba waxaad sheegtaa sida lagu kala garto erayada noocaas ah adiga oo laba eray oo laba eray oo ka mid ah u soo qaadanaya tusaale waxaan ku- waan kugu soo celinayaa waxaa jira waxaa jira erayo isku dhigmo ah ha yeeshee kala dhihid ah haddaba waxaad sheegtaa sida lagu kala garto erayada noocaas ah adiga oo laba eray ka mid ah u soo qaadanaya tusaale بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا قوة عبد الرحمن شيخ علي هذا السؤال شاس جوابت اسكو ديوا dhawaaqa ayay ku kala duwan yihiin beer iyo beer beer iyo beer waxaa lagu garta lagu kala gartaa dhawaaqa ayay kasoo kala ka- ku kala duwan yihiin beer iyo beer bee- beer iyo beer haa beer beer waa beertii la falinayay beerna waa beerkii waa beerkii xayawaanka ama bini ama bini aadamka jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah intii uu noolaa intii uu nebigu nabadgelyo naxariirkiisa ahaatee uu noolaa qaar ka mida qabaa'ilka carabta ka madaxa kuwa ka mid ahaa ayaa sheegtay nebinimo haddaba waxaad sheegtaa magacyada ragga sheegtay nebinimada iyo qabiilada ay ka soo kala jeedeen marka intii uu noolaa nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee qaar qabaa'ilka carabta ka madax ahaa ayaa sheegtay nebinimo haddaba waxaad sheegtaa magacyada raggaa sheegtay nebinimada iyo qabaa'ilada ay ka soo kala jeedeen
بسم الله أنا وأمس شيخ عبد الرحمن دان سؤال جاوبته يسكو ديوا مسيلمة الكذاب أو كسر جودي رهيب بني أب- رهيب بني قحافة
reebani رهيب بني قحافة
iska xaqiijiya musaylama kusoo jeeda
مسيلمة الكذاب أو كسر جودي رهيب بني أبي قحافة
haye دليحة أو كسر جودي رهيب بني أسد
waayahay jawaabta ay bixisay waxa ay su-aashu waxay ahayd een, nebiga nabadgelyo naxariirkiisa ahaatee intii uu noolaa qaar qabaa'ilka carabta ka mid ahaa ayaa sheegtay nebinimo soma ahayn su-aashu marka saddex saddex ka mid ah saddex sheega laguyiri iyo qabaa'ilka soo jeedeen iyo magacyadooda musaylama tulkazaab reer bani xaniifa ayuu ka soo jeeday ee duleyxana reer bani asad abu asadna wuxuu asad wuxuu ka soo jeeday reer cans reer cansi waaye su-aashaas marka waa su-aal sax ah laakiin jawaabta ay eh, jawaabta eh, dhibcaha la siin doono waa haaf su-aasha waxaa lagu saxayaa laba dhibcood laakiin hadda waxaan siinaynaa hal dhibcood su-aashaan waxaa iskale fasalka shanaad waxaa jira xarfo gadaal ka raaca magaca ama magacuyaalka haddaba sheeg waxa loogu yeedho xarfahaas adigoo kala saarayo kuwa raaca labka iyo kuwa raaca dhediga waxaa jira xarfo gadaal ka raaca magaca ama magacuyaalka haddaba sheeg waxa loogu yeedho xarfahaas adigoo kala saarayo kuwa raaca labka iyo kuwa raaca dhediga
بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هدان سؤال جوابت أنا عبد الرحمن شغال هدان سؤال اسكو دي جوابت هذا هدان سؤال جوابت اسكو دي وا أو يو
oo iyo يو miyaa ها
jawaabta uu ka bixiyey ma ahan mid sax ah okay waa la hadlayaa guduub kuwaan la hadlayaa macaan inta sax inta macaan kala maqanay run ahaantii een lama baahna in lagu waardeeyo lama baahna waxaa loo baahan yahay inaa adiga is adiga is is isgarantiish soo maaha fahmaysaa marka waxaan kaa rabaa inaad adigu isxilqaantid inuu kor taagnaado sidii dad eh, ari la waardiinoo kale laga fiican yahay ardayda waa inay hadalka qaataan arday u ekow ha noqonin xayawaan xayawaanka waxaa loogu duwan yahay caqliga iyo garashada ayaa loogu duwan yahay sidaa daraaddeed waxaan idinka rabaa inaad noqotaan dad isxilqaama oo macallimiinta garab istaaga Bawsle. Een, waayo. Ee, su-aasha waxay u dhici doontaa sida tan jawaabta horta wuu bixin waayey oo waxay ahayd jawaabtu een, xarfaha gadaal ka raaca magaca ama magacyaalku waa qodob ayaa la yidhaahdaa Een, labka waxaa raaca ama uu qaataa ka iyo ga iyo a dheddigana waxa uu qaataa ta da iyo sha waaya fasalka lixaad ayaan weydiinayaa su-aasha labaad ciidamadii furtay gobollo ciraaq ka mid ahaa xilligii abubakar asidiiq haddaba waxaad sheegtaa haddaba waxaad sheegtaa ma- magacyadii hogaamiyayaashii ciidankaas iyo magaalooyinkii ay furteen ciidamadii furtay gobollo ka mid ahaa ciraaq xilliyadii abubakar asidiiq haddaba waxaad sheegtaa magacyadii hogaamiyayaashii ciidankaas iyo magaalooyinkii ay furteen
بسم الله أنيقو أها مقعيقا عيني محمد عداوة كان صعد فصل قلحات هذا سؤال جوابته اسكو دايوا خالد بن وليد عمر بن عاص حي فرتان مقالة الحراء عراق يوبيق فرات
maxaa dhahday khaalid bin waliid maasha jawaab خالد بن وليد عمر بن عاص مقالة العراق حراء يوبيق فرات xira ee, magaalada أجنادين
ee, waxay furteen وبيق فرات أيوه.
مقالة الحراء Mhm.
قولك عراق يا أجنادين
Een, horta labada qof ayaysan sheegin oo waxay sheegtay waxaa waaye labada qof ee furtay magaalooyinka ay sheegtay sida magaalada ee webiga furaad iyo xiira oo ahayd magaalada magaalo madaxda lakhmid een, horta khaalid way sheegtay saxaabigii khaalid ibn waliid way sheegtay waayahay een, gabadha waxaa laga rabay inay dhahdo khaalid bin waliid mutana ibnu xaaris waxayna furteen webiga furaad way sheegtay xiiro way sheegtay laakiin cumar binu caas ayay ku dartay kumana jirin marka mutanna ayay ka tagtay labadii saxaabi khaalid way sheegtay laakiin mutana maysan sheegin sidaa daraaddeed jawaabta ay bixisay waa jawaab bar ah waa haaf way saxday laakiin su-aasha dhibcaheeda waxay qaadanaysaa hal dhibcood gaaro waaya een maadada technology maadada technology fasalka shanaad waa maxay isgaarsiin raaci faahfaahin waa maxay isgaarsiin raaci faahfaahin
بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنيقو عبد الرحمن شيخ علي أو كسعود فصل كشناد هذا سؤال شخص جوابت اسكود ديوا إسقارسين توا تكنولوجيات عصري أه أو تكنولوجيات عصري أه وعانا وعانا كميت أه إيميل كا إنترنت كا إيميل كا إيو إنترنت كا
jawaabta uu ka bixiyey ardayga ka socda fasalka shanaad waa jawaab sax aan ahayn intii waa adaa laba furo isku furay laba furo isku furtay kuwaas xaal looma qorax gubta ha gubto qoraxda ha inta furna kaaga furan intana waa kuya ku joogo adaa laba furo isku furay kuwa hadda waartii karabaan waxaan qoraxa gubtay waraag qaad ha gubto ha shiilmaan naxariis ismayni xaggaasay galaan luuqaasay galaan ku wareerinaya adna naxariis macallin aada naxariis usmayni saxlada wiilishaadan hoosa u geli war kuwaas xaa usmayni niyow maxaa ku dhacday waayahay
heerkaas inaan isla gaarno waa laga fiican yahay heerkaas naxariis darrada in isla gaarno waa laga fiican yahay somaha marka adinka adinka waay qalbi adeega keentayno wax bal idin sheegi kara madax adeeg madax qalbi adeeg madax lama rabo war aan wada shaqaysana aan ka shaqayno muxun tahay waayahay
sheeg qaybta ugu muhiimsan ee hagta dhammaan kombiyuutarka raacina xarfaha qalaad ee lagu soo gaabiyo qaybtaas sheeg qaybta ugu muhiimsan ee hagta dhammaan kombiyuutarka raacina xarfaha khalaad
bismillaah anigoo ah qadre maxamed xasan oo ka socoto tartamaada fasalka lixaad haddii aan su-aasha jawaabta isku dayo waa maskaxda xarfaha loo soo gaabiyana waa c b u
jawaabta ay ka bixisay ardayada- ardayadda ka socota fasalka een, lixaad waa jawaab sax ah waxaa jiro ama waxaa jira xubno ka mid ah jidhka oo uu cadaadiska dhiiggu ku hayo haddaba waa imisa xubnahaasi tiradooda sheegna magacyadooda waxaa jiro xubno ka mid ah jidhka oo uu cadaadiska dhiiggu ku hayo haddaba waa imisa xubnahaasi xubnahaasi tiradooda sheegna magacyadooda maanta waa lasgudhowa mogi inta buuq ma galay buuq inta buuq ma galay wallahi daraa waa dhageysan waayay idaacad kaa shaqeynay wow wow waxaan maxaa waay iskoolma waay hee saan waa lagu sheekeysanaya wallahi hadda laakiin maanta maasha allah iska dhisay maasha la dhihi aad fiiriso dhageyso sideed saac markay tahay dhageyso sideed saac ay barayso galaysaa dhageyso arag oo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa daawuud ibraahim cabdi su-aashaas jawaabteeda aan isku daya waa wadnaha iyo sambabaha tiradooduna waa labo
wadnaha iyo sambaba sababada miyaa waayahay ee, jawaabta uu ka bixiyey een, su-aasha la weydiiyey waxaa jira een, xubno ka mid ah oo uu cadaadiska dhiiggu ku hayo haddaba waa imise xubnahaasi tiradooda sheegna magacyadooda ayaan dhahnay wuxuu yidhi waa laba xubnood ayuu wuu sheegay taas waxayna keliyihiin wadnaha iyo wuxuu dhahay samabada ayuu dhahay laakiin ma ahan wadnaha waa sax laakiin wadnaha iyo xididada weeye xididada hadduu dhihi lahaa jawaabtaas waxay noqon lahayd jawaab dhammaystiran haddaba haddana sidaa daraaddeed jawaabta uu bixiyey waa jawaab haaf ah qalad ah ma dhehayno sababtoo ah haaf ayuu ka sheegay marka waxaan dhahaynaa jawaab haaf ah su-aasha xigta waa su-aasha xigta waa fasalka lixaad maadada technologiga imisa ayay ka kooban tahay maskaxda kombiyuutarka kala sheeg imise ayay ka kooban tahay maskaxda kombiyuutarka kala sheegna imise ayay ka kooban tahay maskaxda kombiyuutarka kala sheegna
aniga oo ah magacayga caasho yuusuf maxamed adaa su-aashaas jawaabteeda isku dayo waa qaybta xukunka iyo qaybta xisaabaadka
gabadhaasi ama ardayaddaasi ka socotay fasalka lixaad jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah halkaasina waxaa noogu idlaaday su'aalihii soomaaliga iyo tiknolojiga haddana waxaa inoo xigi doona maaddada ingilishka
to begin to begin with the name of Allah, the most beneficial and the most. Listen here. Listen here. To begin with the name of Allah, the most beneficial and the most merciful, who brought all of us here to turn up. On the other hand, I would like to say a special greeting to our headmaster and the rest of my colleagues who have organized this program in order to improve the knowledge of our school children. On the other hand, I want to talk about and say something education. Few people people say education, but few people know it is correct meaning. Education is a way of building your future and knowing the ups and downs of life. On the other hand, education is what you can know what is bad and what is good. On the other hand, I, on the other hand, I would like uh, to say and and calling on parents, teachers, and the school committee should follow up the students in their studies to improve their knowledge. On the other hand, someone who has with knowledge is an educated person and education combats ignorance. Uh, on the other hand, I want to enter into my questions that I have prepared so far for the two classes who are competing, class 5 and class 6. I want to disclose here the questions that I have prepared so far, class 6 and class 5, who are competing each other to exchange and fuse their questions here. And the first question belongs to class 5 and says, and says, join this sentence into one using the word who. You join this sentence into one using the word who. We made the supervisor who was employed last week. We made the supervisor. We made the supervisor, he was employed last week. We made the supervisor, he was employed last week. Join this sentence into one using the word who. I am calling upon someone representing class 5. Class 5. Join this sentence into one using the word who we made the supervisor he was employed last week. This is the lesson that I gave you yesterday, and I have taught you well also. Hurry up. Class 5, hurry up.
We miss the supervisor.
Join this sentence using into change this join this sentence using into one sentence using the word who we made the supervisor he was employed last week.
Yes, you were last week.
Who who just استعمال we made
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته magacaygu waa sayid cali sheekh maxamed haddii aan su-aashan jawaabta isku dayo waa we meet supervisor who was
we made the supervisor he was employed last week
who embraced last week just start already
we meet sub sub the supervisor the supervisor who was employed
Say employed.
Say employed last week. Who was say?
Sid Ali, uh, the first time that I was asking the question, it, wa- it seemed to be very difficult and that he could not answer. But later on, he tried and performed the question and answered well. It's correct one. It's correct. سؤال صح واحد. On the other hand, I want to call, Gala- I am calling upon Galasigis, I am calling upon Galasigis. Six one. I am calling upon Galasigis. The question says, Galas- Galasigis, they are all generous, turn into question tag. They are all generous, turn into question tag. They are all generous, turn. They are all generous, turn into question tag.
بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي واشكر يوسف عبد الرحمن هدي أن سؤال جوابته يسكدي آدي جنرال
Repeat.
آدي
Tibet, still you have Janice to answer that question. They are they are generous. Question tag, turn into question tag.
دي أجرلس So absent. They are generous. Question tag over the lesson.
آدي جنرال
Come on, call them.
فعلي هي. فعلي سؤال سؤال فعلي معي
Turn uh, this sentence into question tag. They are generous. They are generous. They are generous. Question tag over there.
آدي جنرال ما فهم المعنى إلا أفهم
Okay, so they are generous. Question tag over there. They are generous. I think it's come there. They are generous. They are generous. Still, I give you the chance to answer that question. They are generous. They are generous. Question تكون كصبر وكسو أخي. They are generous. Ah. Galasigis, uh, the girl whose name is Shukri, who was uh, representing Galasigis, she tried that question, her best efforts, but she did not, she has not answered, and it is incorrect one. ما سؤال صح غلط. Yeah. Su- Su'aasha aan weydiiyey waxay ka bixisay jawaab khaldan. Now I'm calling upon class 5. I'm uh, calling upon class 5. Class 5, please listen to this question. Change this sentence, replace it into pronoun. Change this sentence, replace it into pronoun. The bicycle belongs to Muhammad. The bicycle belongs to Muhammad. Change this sentence, replace it into pronoun. The bicycle belongs to Muhammad. Change this sentence into pronoun. Change this sentence, replace it into pronoun. This bicycle belongs to Muhammad. This bicycle belongs to Muhammad. The last five area, please, we don't have time. Please consider the time. Gambalat wala yari, ha? I repeat for you the question. This bicycle, JG, this sentence replaced into pronoun. This bicycle belongs to Muhammad.
This bicycle, bus, uh, this bicycle belongs to
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قوم مقعي أه سيد علي شيخ محمد هدي أنا سؤال جاوبت اسكو دايوا The bas- this basically belongs to him
فعله بس صح سيف عمود الله this bicycle say bicycle This basically belongs bicycle say basically bicycle لها bicycle this, uh, this bicycle belongs to him
Okay, uh, Sida Ali who was representing class 5 the question that I have uh, asked the answered correctly uh, وانا جواب صح The last question I'm calling upon class 6 the last question I'm calling upon class 6 I'm calling class 6 the last question I'm calling upon class 6 Okay Uh, where do we get water from and the mentioned uses of water? Where do we get where do we get water from? Where do we get water from and the mentioned uses of water? Where do we get water from and the mentioned use of it? Where do we get water from and the mentioned three uses of it? Where do we get water from and the mention or tell three uses of it? Where do we get water from? Listen to this question, please, and you have try to, you have to try to answer. Where do we get water from and the mention or tell three uses of it?
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ديان سؤال جوابت اسكو دايو ريفاس three three mention three mention of Three uses of water.
three uses of water rivers canals lakes انتنا كهلنا تاس كويل هالمرة Preface.
انت كهلنا بيه rivers ريفاس هاي canals your lakes uses of water uses اه uses of water سياوين لو استعمال بيه say in English
pollution of uh, take pollution washing our clothes
Okay, Shukri who was representing class 6 uh, the question that I have asked she has answered correctly
maamule maamule sida cali adaa lagu sugaaya adaa lagu sugaaya maamule gabdhaha maxay leeyahay bilaabay war maxay leeyahay macalina ma joogin
مروي صحابي اوكي
waayahay waxaa halkaasi noogu dhammaaday een, maadadii ingilishka haddana waxaynu geli doonnaa maadada carabiga alluqatu alcarabiya waxaan halkan ku soo dhowaynahayaa macallinka carabiga ahna maamul ku-xigeenka jaalisiyaad primary school sheekh cabdi sheekh cabdisalaan marka sidaa daraaddeed tafadal joogina dheh
بسم الله الرحمن الرحيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أولا أوصيكم ونفسي الغادية بتقوى الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلهي سبحانه وتعالى ما هذا إسكاله الله نقول كل ميي مدرسة وشرف كبدان سيان أقدنو waxbarasho allah subxaanaه wa tacaala noogu nicmeeyey nicmat اlislaam watawxiid wa nicmat asixa warisqi alxamdu lilah ilaahaan u mahad celinaynaa allah marka uu nadiliyey kabacdina soo nooleeyey nicmadiisa ballaaran ma koobi karno intaa taqwada ilaahay isfaraddeeda kabacdi markaan ka baxno waxaa weeye su'aalaha oo ku tartamaya ama musaabaqaad أما تنافس بين الفصلين الفصل السادس الفصل الخامس المدرسة الجالسيات أن سؤال أوجه الرئيس فصل كشنات لقافر لقافر سؤالها الله بقي سؤاله معناها على ظهر القلب لروائنا حادثة كل قدرورية يسأل للمناقشات على المباشرة أما لغة قناة اللي يقول question the following answer marka aan fasalka shanaad dhiga afur tamim hada alxadiis tamim hada alxadiis xayawaanaadka marka laga hadlayey in loo naxariisto asxaabta nabiga calayhi salaam waxay yidhaahdeen qaaluu yaa rasuula allah ina lanaa fi lbahaa'imi la ajra قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا تمم هذا الحديث إلى آخره فصل كشنات أهلا ومرحبا بهائم لأجرا إن لنا في البهائم لأجرا تمم هذا الحديث إلى آخره
إن لنا بسم الله الرحمن الرحيم أولا magacaygu waa sayid cali sheekh maxamed haddii aan su-aasha jawaabta isku dayo waa inna lanaa fi lbahaa'imi inna lanaa fi lbahaa'imi la ajra wain kaana xayawaanan
waan dareensanaa inaysan sheegi karin ulajeedka aan u yeelina waxay ahayd ardayda fasalka shanaad fasalka lixaad mar walba waxaan u sheegaa tacliinta aqoonta laba ay u kala baxdaa shay horta calaa dahri lqalbi laga xifdiyo sida maalan bishicirada iyo axaadiista iyo aayadaha wax badan baan u sheegay ko ka teg ardaygaasi xadiiska ma uusan dhammaystirin waa su-aasha uu ka bixiyey waa su-aal sax aan ahayn sidaa daraaddeeda ukun u qor macali shukun waxa uu sheegay haba yaraatee ma jirto waxa uu sheegay haba yaraatee ma jirto ukun u qor fasalka fasalka lixaad dhiga afur fasalka lixaad dhiga afur waxaa laga rawaramaya qarsiga iyo zarciga maa min muslimin yaqrusu qarsan أو يزرع زرعا إلى آخر الحديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا إلى آخره
بسم الله نقول مقعي قعين محمد عداوة كان صعد فصل قليحات اسكو دايوا أو يرزع ير- زرعا فيأكل منه الطير أو بهتم له بس- بصدقة
hawadaasi ka socoto fasalka lixaad xadiiskaas dhammaystirkiisa sida loogu talagalay u dhammaystirtay si sax ah fasalka een shanaad dhiga afur waa kuweyshan waxaa la yidhaahdaa munaaqasha cala almubaashara si kale haddaan u dhigo sida luqada qalaad oo kale kuweyshan defulooyinki ansa limaada اشتهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعدالة لماذا اشتهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعدالة
هل أعد سرعة انتهى الوقت
لماذا اشتهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعدالة لماذا اشتهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعدالة معلن فصل كلها سؤال شاسي فصل كشنا سؤال شاسي ويكجاي وين أكون أقر way ka baxeen su-aashaasi la weydiiyey fasalka shanaad jawaabta ay ka biyeen waa mid aan sax ahayn limaada ijtihaaru cumar ibn khadaab radi allahu canhu bilcadaala waxay ahayd su-aasha jawaabteeda way sheegi waayeen فكان يتجول في الإحياء ليلا أو نهارا ليتفقد أحوال المسلمين الفصل كلحات لغافر فصل كلحات لغافر ما جزاء من سلك طريقا لطلب العلم ما جزاء من سلك طريقا لطلب العلم ما جزاء من سلك طريقا لطلب العلم ما جزاء من سلك طريقا لطلب العلم
anigoo ah magacayga cayni maxamed cadaawo kana socota fasalka lixaad hadaa su-aasha jawaabteeda isku day waa dariiqan ila aljanna
een gabadhaasi su-aasha jawaabta ay ka bixisay haaf bay ka sheegtay
طريقا يلتمس به علما مع النعفر مع الشكل haafqor
رواينا رواية المعنى رواية المعنى وحبي كتكتي waxbay ka tegtay jazaau man salaka yaltamisu dariiqan bihi ila aljanna wa ina qaalibu lcilmi layadaau ajnaxata almalaa'ikati ridan bima yasnac wax badan baa dhiman haaf haafuqo waayahay maxaa inoo hadhay waxaan filaya inay naga ilaad- ilaadeen waayahay waa macalinkiinii sheekh cabdi iyo maamul ku-xigeenkii dugsiga jaalisyaasha cabdi cabdi cabdisalaan sheekh cabdiyow cuhmaan idinku dhaafaya waila liqaa وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمانته الذي لا يضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى barakaat anigoo ah magacaaga mudii abdulqaadir kana socda ardayda fasalka shanaad sayd maxamed cabdulla xasan waxa uu ku dhashay meesha loo yaqaan qoofardood ku taal eh, ku taal degmada buuhoodle kana xigta dhinaca waqooyi wuxuu u dhashay kii gugii la magacbaxay gubaysane
ardaygaasi ka socda fasalka shanaad jawaabta uu bixiyey waa jawaab sax ah su-aasha xigta waxaa iskale fasalka lixaad waa maxay tilmaamaha wadaniga fiican
bismillaah anigoo magaca cabdulaahi xuseen aadan haddii aan isku dayiyo su-aashaa jawaabteeda waa qayb ka mid qayb ka mid ah laguma laguma bixin karo lagumana ammaansan kara cid kale haweeney ingiriis ah kuma dhali karta dhulka soomaalida
waayahay ardaygaasi ka socda fasalka shanaad waxaa laga rabay saddex qodob inuu sheego wuxuu ka sheegay laba qodob sidaa daraaddeed sida caadada inoo ahayd waa jawaab hee haaf ah su-aasha xigta sheeg dhibaatooyinka musuqmaasuqa sheeg dhibaatooyinka musuqmaasuqa sheeg dhibaatooyinka musuqmaasuqa
bismillaah anigoo ah miska sheekh cabdiraxmaan haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa wax haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa in laga dhaxlo in laga dhaxlo saboolnimo shaqo la'aan iyo burcadnimo inuu qalqalgeliyo bulshada inuu bulshada u keeno shaqa inuu bulshada u keeno deganaansho la'aan inuu yaqo dhaqaalaha dalka inuu imaan la'aan kurida siyaasiyiinta inuu ishortaago horumarka iyo dowladnimada
dhibaatooyinka musuqmaasuqa in laga dhaxlo saboolnimo shaqo la'aan iyo burcadnimo inuu qalgal inuu qalqal geliyo bulshada inuu bulshada u keeno inuu bulshada u keeno deganaansho la'aan inuu iimaan la'aan ku rido siyaasiyiinta inuu wiiqo dhaqaalaha dalka inuu is-hortaago horumarka iyo dowladnimada
ardayadaasi ardayadaasi ka socota fasalka lixaad oo ka jawaabaysay dhibaatooyinka musuqa ama musuq maasuqa waxa ay ugu jawaabtay si sax ah waxaa halkaasi noogu idlaaday maadadii social studiga ama cilmiga bulshada sidaa daraaddeed waxaynu galaynaa maadada sayniska ardayda waxaa lagu wargelinayaa inay aamusaan fadlan aamuska ilaaliya nidaamka waa maxay xidid waa maxay xidid waa maadada sayniska fasalka shanaad waa maxay xidid waa maxay xidid
بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هد... أنا عبد الرحمن شيخ علي كان سعد فصل كشنات دان سؤاشس جوابت اسكو ديوا حيد وقيبت كوسيسا بولكا كذا كذا الكالا دي شك حيد وقيبت كوسيسا بولكا
xididka hee waa qaybta ka hoosaysa dhulka
waa qaybta ka hoosaysa dhulka miya jawaabta ku ciisho
xididku waa qaybta ka hoosaysa
jawaabta ardaygaasi wuu isku qasqasay maadaama hoosna uu sheegay carana uu sheegay xididkana uu sheegay wax badan buu isku qasqasay sidaa daraaddeed jawaabtu waa haaf haaf ayuu ka sheegay haaf haaf sii sababtoo ah xididku wuu isku qasqasay xididku waa qaybta geedka ee badanaa ku kora carrada hoosteeda fasalka lixaad maadada saynis imise ayuu ka kooban yahay habdhiska dheebshiidka shimbiraha kala sheeg imise ayuu ka kooban yahay habdhiska dheebshiidka shimbiraha magacow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacaygu yahay cabdi maxamed aadan haddaa su-aashaas jawaabteeda isku dayo waxa uu ka kooban yahay toddobo lambar kuwa moqorka afka cad mindhacirka yar
horta ku hadal maqorkaay
moqorka afka mindhacirka yar xiidmada xamiitida beerka mindhacirka mindhacirka weyn
horta maxaa dhahday maqorka kow
moqorka hunguriga yaa hunguriga cad hunguriga hunguriga haye hunguriga mindhacirka yar mindhicirka yar haye beerka beerka haye